Qiimaha yaanyada suuqyada magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa hoos u dhac kadib markii yaanyo badan la keenay suuqyada khudaarta Beledweyne. Jiritaanka yaanyada ayaa hadda maraya qiimo dhan laba doolar halka markii hore uu mari jiray qiimo dhan lix doolar ilaa iyo shan doolar. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa khudaarta Buundweyn ee magaalada Beledweyne ayaa ka waramaya hoos u dhaca ku yimid yaanyada.
yaanyadoo kale waa dhacda hadda marka kabsartoo kaleeto hadda waa normal laba doolar hal doolar iyo baraa la gadaa barbarooniga asigana sidoo kaleeto waxaa la gadaa een, dhibic toddobo dhibic sideed basbaaska waa la mid Een, hadda wax hoos u dhacay waxaa ka jira yaanyada Ee, yaanyada marka hore shan doolar lix doolar hadda waxay maraysaa laba doolar waana yaanyo gaduud oo loogu isticmaalo magaalada midda la dhoofiyo maaha dalagoo soo go'aa keenay yaanyada hadda way soo go'day alxamdulilaah marka inay hoos u dhacday yaanyada suuqay soo wada gashay oo tabaceedaa badan sanadkan bulshadu waxay jeceshahay shaygu inuu raqiis oo dhulka yaalana uu ahayn qaali oo s- aad u sarreeyana uuna ahayn sababtay tahay marka uu qaali yahay dadku ma wada garan ka- ma wada gada, gada karaan laakiin markuu normal yahay qofkii wax haysto iyo qofkii xitaa ku hoos nool way gadan karaan marka alxamdulilah khudaarta hadda qaarkeedna waa normal yaayadaasoo kale hoosay u dhacday dalaggeedu soo wada go'ay maahee alxamdulilah inta kale way wanaagsan tahay jirgaanka yaanyada cadaanka waxay maraysaa afar doolar yaanyada gaduudkaan laba doolar iyo bar awalka hore yaan gaduudda lix doolar ay ahayd jirgaanka yaanyada hadda inay raqiisto waxaa u sababee way soo go'day alxamdulilah biyihii badnaayoo dadku ku fatihi jiray way yaraadeen oo webigii hadda aad ugu hooseeyaa oo labadan sana naguma soo bixin alxamdulilah marka beelihii awal looga cabsan jiray inay biibaxa soo baxdo oo biibaxa dalaga goyso oo kale aa yaanyo lagu dhigay yaanyada marka beeraleyda si fiican ay u tabceen inay hadda hoos u dhacdo tabacaas badanaa keenay hoos u dhac weynaa jiro lix doolar say u ahayd maalmaha laba iyo bar laba doolar ay maraysaa ubalna shan doolar afar iyo bar yaanyada waxaa sababa inay hoos u dhacaas imaato ubal dadka jidka biibaxaa xirtimaana hadda webigii waa noqon khudaartii dhan waa la wada keena marka taasaa sababta tan bulshada beledweyne yaanyada waa la gataa ama raqiis ha ahaata ama qaali ha ahaata waa gataa laakiin qaalka markay tahay khudaarta oo qarax ay tahay fiican tahay waa maxay iyo iska yaalo qashwa markay qaali taho oo qaraxa ay tahan oo fiican Hoos u dhaca yaanyada ayaa waxaa sababay kadib markii beeraha ay ka soo go'day yaanyo badan isla markaana la keenay suuqyada khudaarta ee magaalada Beledweyne.